kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kusoo dhawaada shabakada wararka qurbajooga ee somali diaspora news dot com sidoo kale qurbajoog dot com ayaa dhegeystayaal had iyo goraale naga soo booqan kareysaan dhegeystayaal shirkada isgaarsiinta caalamiga ah ee telesom ee xarunteedu uu yahay magaalada hargeysa jamhuuriyadda somaliland ayaa dhowaan waxa ay heshiis la gashay shirkada caalamiga ah ee google oo markaa la wada hargaranayo sidoo kaleeto telesom waxa ay dhowaan bandhig caalamiga oo hargeysa lagu qabtay ay kusoo bandhigtay adeegyo bulshada waxtar leh haddaba si aanu faahfaahin ugu ogaanino adeegyada iyo heshiiska google iyo telesom dhexmaray iyo faa'iidada somaliland ugu leeyahay ayaanu khadka telefoonka ee magaalada hargeysa waxaanu kula xiriirnay waa madaxa iskaashiga een caalamiga ama xiriirka caalamiga ah ee shirkada isgaarsiinta caalamiga ah ee telesom xarunteedu uu yahay magaalada hargeysa jamhuuriyadda somaliland maxmed kusoo dhawow waa marka hore qurbajoog daadkaam walaal
walaal cabdiqaadir aada iyo aad baad umahadsan tahay waa gartay maxamed ugu horeyn walaal waxaad inoo sharaxdaa bal heshiiskan google iyo telesom dhex maray iyo marxaladihii kala gedisnaayoo soo maray
walaal heshiiskan aanu heshiiska shirkada telesom iyo google ay wada galeen runtii wuxuu ka bilaabmay wadahadalkiisu two thousand tenkii mar uu guddoomiyaha shirkadda cabdikariim maxamed ciid uu shir ka qeyb qaatay lagu shir caalamiga lagu qabanayay magaalada nairobi oo east africa com ay idhaahdaan uu ka qeyb qaatay ayuu la kulmay mas-uuliyiin ka socota shirkadda google halkaas oo ay isku weydaarsadeen contact ka wada hadleen waxyaabo ku saabsan isgaarsiinta kadib aniga ayaa lai soo gudbiyey xiriirkii baanu sii wadnay waxaananu isla eegnay barnaamijyo dhowr oo kala duwan oo aanu wada qaban karayno barnaamijyadii aanu wada bilownay waxaa kamid ahaa google s m s mid ay yidhaahdaan oo s m s extention ay yidhaahdaan marka heshiiska waxaanu runtii kala seexanay markii aanu dhinac walba ka eegnay bishii afraad ee laba kun iyo koob iyo tobankii two thousand elevenkii kadib waxaanu galnay implementation facekii oo ah in aanu ka shaqaysiino oo la taskareeyo oo connectivitygii la eego oo systemka ay google leedahay iyo kaayaga la isku xidho alxamdulilah taas waxay noo dhammaatay bishii may sanadkan waxaananu launch garaynay serskii bishii july ee sanadkan laba kun iyo labiyo tobanka
aada waad umaasan tahay adeegyada ay markaa heshiiskaasi ka kasoo baxay on waxbaan kaa weydiin doonaa balse marka hore waxaan doonayay kelmadii laba inaan kaa weydiiyo bal muhiimadda uu heshiiskan u leeyahay shirkadan isgaarsiinta caalamiga ah ee telesom iyo jamhuuriyadda somaliland adigoo ku horeynaya baltan macaamiisha telesom iyo waxyaabaha faa-iidada ay ka helayaan heshiis noocan ah bal si kooban waa dhegeystayaasha ula wadaag
walaal horta faa-iidada uu dadka u leeyahay waxa weeyaan adeegani marka hore qofku wa wa wa waa bilaash marku qofku uu bilaabayo oo uu kasoo dirayo google-ka adeegan waa adeeg bilaasha oo si macaamiisha telesom somaliland ku nool oo dhan meel kasta ay joogaan gudo iyo dibadda ay runtii isticmaali karayaan marka si fudud ayaa qofkii u dhacayaa xidhiirkii labada qof ay wada sameynayeen xagga communicationka ku saabsanaa
danka somaliland haddii aad eegto oo ah dal itilaax aan helin shirkado waaweyn oo fara badan oo kusoo biirsaday ilaa iminka inay maalgashi ama iskaashi noocana ay la sameeyaan shirkadaha kale ee dalka uu yahay caqabadaha ugu waaweyn ay tahay itiraaf la-ida sidee buu wax uga tarayaa sawirka somaliland ee dunida shirkadaha kale ee lais oran karo way way kusoo xiran karaan marka ay arkaan google oo hargeysa joogta bal iyada faa-iidadaah oo sharaxaad inaga sii
runtii faa-iidada uu leeyahay waddan ahaan waxa weeyaan in ay runtii shirkado waaweyn oo shirkada caalamka u waaweynay ay kusoo dhiiradaan somalilan taasi oo ay sababtay runtii nabadgelyada ay ku nool yihiin dadka reer somalilan ama ay nabadgelyada ay hanteen dadka reer somalilan runtii heshiiskani markaa wuxuu dhiiri gelinayaa oo isduulayd garaynayaa dhaqdhaqaaqii dibadda iyo investorskii joogay wadanka dibaddiisa inay dhiirigelin u noqoto in sharaa'ig waaweyne ay heshiisyo la galaan shirkado ka abuuran wadanka dhexdiisa ta kale ee meesha ku jirtaa waxa weeyaan in loo arko shirkadaha wadanka jira inay innovation leeyihiin ama curin ay leeyihiin ay fikir abuuri karaan marka runtii har aanu kulan wada yeelanay ay arkeen heerka ay isgaadhsiinta somalilan gaadhsiisan tahay runtii dee arrin waxay ku noqotay yar mucjiso ah oo waddan yar oon la ictiraafsanayn oon la aqoonin oo haddana maanta awood u leh in uu servisyo aanay haysanin waddamo la ictiraafay ama dowlado la ictiraafay aanay haysanin inay iyagu suuro geliyaan runtii oo dee kamid ah adeega mobile moneyga runtii wadankeena imka dee aadka looga wada yaqaano ee zaad ay yidhaahdaan iyo adeega three g ga oo aynu runtii ugu horeynay wadamadan jaarkeena ah oo dee isaguna dee u al u sahlaya dadkii in voicekii oo keliya atamaya dhaytadii runtii lafteeda ay si fudud qofkii isagoo socda uu ku heli karayo si mobile ah marka uu sbir fiicanna runtii ku helayo way u qaadan waayeen halka aynu ka marayno innovationka
waan gartay runtiina waa arrin jira leh marka la eego shirkad caalamiya oo sida google oo kale ka adeegiyo mujtamaca dunida hore lagu maray usoo ban caadihi looga bartay isticmaalkooda in in la geeyo somalilan waxa ay runtii sawir ka bixinaysaa isku tashiga iyo horukaca ay dadka reer somalilan iskood u gaareen haddii aan usoo noqno dhanka bandhigan aad hargeysa lagu qabtay ee caalamiga ah aad kusoo bandhigteen ama aad ku launch garayseen adeegyadan labada ah bal inoo kala qaado sharaxaad inaga siiyadana
walaal cabdiqaadir waxaanu usoo bandhignay carwada laba adeeg oo midna kamid yahay kan aanu launchka u sameynay google iyo telesom dhex maray adeegaasoo si fudud ay dadku ula xiriiri karayaan macaamiisha reer somalilan ee haysata mobileka telesom kaasoo qof markuu meel kasta uu joogo waddanka guda iyo dibadda uu isagoo emailkiisa isticmaalaya gmailka ah uu si fudud uu session ula abuuri karo charting session ula abuuri karo qofkii waddanka gudihiisa joogay iyadoo aanu qofkii markaa ku qasbanayn inuu combyuter kala daydaydo ama uu internet cafe daydaydo ama meel kale oo internet ku access garayn karayo daydaydo laakiin mobileka handsetkiisa oo aan qasab hayn inuu smartphone ahaado laakiin any handset uu noqon karo inuu runtii reply kasoo siiyo qofkii marka qofkii maaha emailka shalay baad ii soo dirtoo deetana waan sugayaa deeta mar alla markan computerkayga furuun baan uu qofkii kuusoo reply garanaya laakiin imika waxa weyaan inistal ayuu qofkii u helayaa fariintii deetana fariintii si toosa markiiba ugu abraya deetana qofka isi ugu dhacaysa gmailka ah
waa si wanaagsan adeegan labaad isagana aada bulshada usoo bandhigteen oo maalintii dawladee la qabtay bandhigii ganacsiga ee caalamiga ahaye hargeysa bal isagana sharaxaad inaga sii walaal
wallahi adeegan labaad runtii soo bandhignay waa adeeg la yidhaahdo shaafi shaafi runtii waa adeegyadanu ugu aadka ugu faraxsannahay in aanu keenno iyadoo de oo kamid ah part of company corporate responsibility on runtii ugu talagalnayn macaamiishu inay ka faa'iideyso aan u suura gelnay inay si fudud ay u heli karaan information la xidhiidha caafimaadka marka adeegan haddaan si digitala usii taabto waxa weeyaan waxaa khaasatan loogu talagalay hooyada iyo hooyadu marka ay uurka qaado ilaa iyo hooyadu intay ilmaha dhalayso marka ilmaha xitaa marka dhasho xanaaneyntiisa dambe dadku qofku meel kasta uu joogo magaalada gudaheeda miyiga iyo meelaha remote areaska meel kasta uu joogo wuxuu access u leeyahay inuu si fudud u helo information ku saabsan caafimaadka hooyada oo afkoodii hooyo runtii ku turjuman oo loogu
waan gartaa daba xogtaa muhiimka ah ee hooyada uurka lahi ay keeni karayso ee macaamiishiina ah telefoonkeeda sideebay shirkada telesom usoo bandhigtay qaab nooceeya bayse ruuxa haweeneyda ahi ama dee cid walba oo dooneysa inay marxaladaha wax ka ogaato ay u heli karaysaa xogtaa ku jirta adeegana soo bandhigteen
walaal runtii waa arrin aada iyo aada u fudud waxaa loo sameeyey shoodko number number gaaban ayaa loo sameeyey oo ah one one nine marka one one nine marka uu ay garaacdo hooyadu ama qofkii adeegan rabay inuu wax ka ogaado kadib waxaa usoo baxaya informationkii oo ay ka bilaabmayso miyaad ma waxaad rabtaa inaad ogaato inaad uur leedahay dabeetana u sharxaya symptomskii qofka uur kale hooyada uur kale markay uurka qaado waxyaalahay filanaysa
marka walaal ma ma iyadoo qoraalaba mise waa cod weeye xogtu
arrinta runtii aadka usii fiican ee ee ka duwan qoraalkana runtii waxa weeyaan waa cod cod buu ku basgaraysay adeegani marka haddii la odhan lahaa ummadda reer somaliland boqol kiiba shan iyo lixdan ayuunbaa wax akriya oo boqol kiiba shan iyo soddon waxba ma akriyaan adeegan waa adeeg boqol kiiba boqol ay dadku wada dhegeysan karayaan wada isticmaali karayaan
waan gartay marka shirkadu yay la kaashatay si adeegan runtii muhiimka gaarka a leh oo dee faa'iidada weynna u leh macaamiisha yaad la kaashateen oo soo bandhigaya
wallahi waxay ka mid tahay adeegyada ay shirkadu gudaheeda ka dhex abuurtay ayuu adeegani ka mid yahay runtii oo cid kale oo dheeraad oo aan adeegan loo sii maray runtii ma jirto marka dee waxay kutusaysaa horumarka uu waddankeenu ku socdo xagga isgaarsiinta oo maalinba raacaalinta kasii dambeysa runtii sare usii kacay
waan gartay dhanka khibradda caafimaad iyada wada tashiyo mala sameyseen cid gaara oo markaa khibrad gaar ah u leh hooyada iyo marxaladda ay kolba ku jirto si markaasi adeegani uu noqdo mid ujeedadii laga lahaa ka mida dhaliya
walahi wax adeega runtii informationka meesha lagu goray iyo waxa soo aanu kala tashano oo runtii nala abuuray dhakhaatiir kamid a dhakhaatiirta waaweyn ee wadanka reer som wadanka marka iyaga markii aanu sambalka lasoo qaado ee informationka aanu wadna iyagaa loo geeyo xitaa laga soo abuuf gareeyo la dhegeysiiyey informationki marka marka hore dhakhtar ayaa sameeyey reer somaliland daktarkii marka waa uu sameeyey oo abuureen dee wixii anaguna technolojiyada ku saabsanayd aanu fulinay waxaa loo gudbiyey dhakhaatiirtii kale wadanka kuwaas oo deetana qaar kamid ay abuuf gareeyeen runtii
waxaad ka dhawaajisay in adeegani uu salka ku hayo waxaan afka kalaad lagu yidhaahdo corporate responsibility ama maaragtay mas-uuliyadda saaran shirkadaha ganacsi ee ka saaran bulshooyinka ay ka dhex ganacsadaan waxaad moodaa in saaqudeedu ay udub ku tahay dalka khibrad nooceeya ama hab nooceeya ayay haddii aan tusaale ahaan usoo qaadano shirkada telesom ay markaa waajibaadkaa saaran ay uga soo baxdaa dhanka adeegyada marka la eego
runtii adeegan waa adeeg kamida ta qeyb kamida company social responsibilityga corporate social responsibilityga ay shirkadu leedahay runtii waxyaabo fara badan bay shirkadu ka qeyb qaadata oo oo de bulshada oo ay ka mid yihiin ama dhaqaa dhaktaro la dhisayo ama wadooyin la dhisayo ama macaawino kale oo la sameynayo marka qeybtan waa qeyb runtii kamid ah uun waxyaabihii kale ee aan ummadda u haynay ama loo qabanayay runtii dee isgaarsiinta lafteeda ayaad odran karaysaaba ayaa dee qeyb kamid ah horumarkii waddanka oo two thousand sevenkii runtii markaanu internet keenay capacitygeeda uu fiican yahay waxaa sare u kacay jaamacadihii waxaa kordhay jaamacadihii iskuulaadkii i t-ga laga baranayay ayaa si fudud u helay researchka ay u baahnaayeen inay internetka galaan oo ay access gareeyaan oo ay kasoo daartaan informationka u baahnaayeen marka waxaa koray number ardaydii kasoo baxaysay ama kasoo qalinjeenaysay jaamacadaha aqoontoodii sare u kacday researchkoodii sare u kaceen marka runtii dee qaybo kala duwan ayay ayay ayay ayay qabataa ama internet ha noqoto ama isgaarsiintii kale caadiga ayd ha noqoto ama qeybtan ha noqoto caafimaadka ee aan ugu talagalnay in ay wax ka horumariso caafimaadka ummadeena oo ay kamid tahay adeega shaafi oo kale runtii
waa si wanaagsan dhegeystayaal waxa uu ahaa maxamuud xaaji cabdiraxmaan oo khadka telefoonka magaalada hargeysa igu waramayay maxamuud waa madaxa iskaashiga caalamiga ama xiriirka caalamiga ah ee shirkada isgaarsiinta caalamiga ah ee telesom xarunteedu uu yahay magaalada hargeysa jamhuuriyadda somaliland maxamuud aada iyo aad ayaad umahadsan tahay sida wanaagsan howlaha guud ee shirkada isgaarsiinta telesom ee qabato aada noogu sharaxday iyo gaar ahaan heshiiskan iyo iyo adeegyadan aad dhawaanta soo bandhigteen aad baad umahadsan tahay
aada iyo aad baad umahadsan tahay cabdilqaadir